faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax aada u xoogan oo shalay gelinkii dambe ka dhacay inta u dhaxaysa dabagalo iyo milqo oo hoos yimaada degmada xardheer ee koonfurta gobolka mudug qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid gaari lagu farsameynayay waxaana uu qarxay xili ay gacanta ku hayeen kooxa la sheegay inay ahaayeen farsamoyaqaano diyaarinayay gaariga qaraxa lagu rakibayey deegaanka qaraxa uu ka dhacay oo inta u dhaxaysa dabagalo iyo milqo oo qiyaastii konton iyo shan kilomitir u jira degmada xardheer ee koonfurta gobolka mudug ayaa ah deegaan ay maamulaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dadka deegaanka ayaa soo sheegaya inay arkayeen uura madow oo cirka isku shareertay taasoo ka baxaysay gaariga qarxay oo noociisa lagu tilmaamay inuu haleyle calaawi wararka ayaa intaa waxay ku darayeen qaraxa oo khasaare ka soo gaaray dadkii diyaarinayay qaraxa waxaana loo badinaya dhammaantood halka ay ku geeriyoodeen inkastoo aan la sheegin tirada dadka goobta joogay haddana qaar ka mida dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay arkayeen xubno ka tirsan al-shabaab oo iyagu ku mashquulsan diyaarinta gaariga kuwaasoo ii sheegin tiradooda saxdaa ilaa hadda ma jirto wax waroo ka soo baxay laamaha amniga galmudug oo ku aadan qaraxa ka dhacay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo habeenne ka hor qarax khasaare geysta uu ka dhacay koonfurta gobolka mudug kaasoo lala beegsaday saraakiil ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya